samu'eelkii labaad cutubka toban iyo toddobaad oo weliba axitofel wuxuu absaloom ku yidhi daa aan laba iyo toban kun oo nin doortee oo aan caawa daa'uud eryade oo waxaan u imaanayaa intuu daalan yahay oo gacmihiisu taag daran yihiin markaasaan cabsiinayaa oo dadka isaga la jira oo dhammuna way carari doonaan markaasaan dili doonaa boqorka oo keliya oo dadka oo dhanna waan kuu soo celin doonaa oo ninka aad doonaysaa waa sidii iyadoo ay dhammaan soo wada noqdeen markaasay dadka oo dhammu nabad ku noolaan doonaan oo hadalkaasuna aad buu uga farxiyey absaaloom iyo odayaashii reer binu israa'iil oo dhan markaasaa absaaloom wuxuu yidhi bal haddana iigu yeedh xuushee kii reer arkii oo bal aan maqalno wuxuu isagu leeyahay markaasaa xuushey u yimid absaaloom oo absaaloomna intuu la hadlay ayuu ku yidhi axitofel sidaan buu ku hadlay haddaba siduu nagu yidhi ma yeelnaa haddii kale adigu hadal kolkaasaa xuushey wuxuu absaaloom ku yidhi axitofel talada uu markaan ku taliyey ma fiicna oo weliba xuushey wuxuu yidhi oo kale waa taqaannaa aabbaha iyo raggiisaba inay rag xoog la yihiin iyo in maankoodu u kulul yahay sidii oorso ilmaheedii duurka laga xaday oo aabbahaana waa nin dagaalyahan ah oo dadkana meel la baryi maayo oo bal eeg hadda wuxuu ku dhuumanayaa bohol ama meel kale oo markii qaarkood la dilo marka hore ku alla kii maqlaa ayaa odhan doonaa ciidamadii absaaloom raacay waa la laayey oo xataa kan xoog badan ee qabiilkiisu yahay sida qalbiga libaaxa wuu dhalaali doonaa dhammaantiis waayo reer binu israa'iil oo dhammu way og yihiin in aabbahaa yahay nin xoog badan iyo in kuwa isaga la jira ay yihiin rag daran laakiinse anigu waxaan ku talinayaa in reer binu israa'iil oo dhammu adiga kuu soo shiraan oo ay ka yimaadaan tan iyo daan iyo ilaa biirshabe oo ay u soo bataan sida camuudda badda agteeda taal oo aad adiga qudhaadu dagaalka geshid sidaasaynu isaga uga imaan doonnaa meesha laga helo oo waxaynu ugu soo degi doonnaa sida dharabku dhulka ugu soo dego oo kale oo isaga iyo dadka la socda oo dhanba xataa mid qura ka reebi mayno oo weliba hadduu magaalo galo markaasay reer binu israa'iil oo dhammu xarko soo qaadan doonaan oo waxaynu magaalada u jiidaynaa xagga webiga oo waan ku ridaynaa ilaa halkaas laga waayo xataa dhagax yar markaasaa absaaloom iyo raggii reer binu israa'iil oo dhammu waxay yidhaahdeen xuushey kii reer arkii taladiisu way ka wanaagsan tahay taladii axitofel waayo rabbigu wuxuu ka dhigay in laga adkaado taladii wanaagsaneed oo axitofel si rabbigu absaaloom shar ugu soo dejiyo markaasaa xuushey wuxuu ku yidhi wadaaddadii ahaa saadoq iyo abyataar axitofel saas iyo saas buu ula teliyey absaaloom iyo odayaashii reer binu israa'iil oo anna saas iyo saas baan ula teliyey sidaas daraaddeed haddiiba u ciddira oo daa'uud u wargeeya oo waxaad ku tidhaahdaan caawa ha ku baryin meelaha loogu gudbo cidlada laakiinse si alla si aad yeeshaba ka gudub yaan adiga iyo dadka kula socda oo dhanba la wada liqine boqorow haddaba yonataan iyo aximacaas ma ay karin inay magaalada bayaan u soo galaan sidaas daraaddeed waxay joogeen cayn rogeel oo gabarh addoon ah ayaa intay u tagtay wax u sheegtay oo iyana intay tageen ayay boqor daa'uud u soo warrameen laakiinse wiil baa arkay iyagii oo wuxuu u soo sheegay absaaloom oo iyana labadoodiiba haddiiba way carareen oo waxay yimaadeen nin buxuuriim deggan gurigiis oo barxadda ceel ku leh oo iyana halkaasay ku dhaadhaceen oo naagtiina ceelka afkiisii bay wax ku gogashay oo waxay ku dul firdhisay haruur la tumay oo waxbana lagama ogaan oo addoommadii absaaloom naagtii bay gurigii ugu yimaadeen oo waxay ku yidhaahdeen aawaye aximacaas iyo yoonataan markaasaa naagtii waxay ku tidhi war waxay ka gudbeen togga biyaha oo iyana markay doondooneen oo ay heli waayeen ayay ku noqdeen yeruusalaam oo markay tageen dabadeed ayay ceelkii ka soo baxeen oo ay tageen oo ay boqor daa'uud u soo warrameen oo waxay daa'uud ku yidhaahdeen war kaca oo haddiiba biyaha gudba waayo axitofel sidaasuu talo kaagees ah ugu teliyey markaasaa daa'uud iyo dadkii isaga la jiray oo dhammu kaceen oo waxay ka gudbeen webi urdun oo markii waagii baryey ma jirin mid iyagii ah oo aan webi urdun ka gudbin oo axitofelna markuu arkay inaan taladiisii la raacin ayuu dameerkii kooraystay oo magaaladiisuu tegey oo intuu reerkiisii la dardaarmay ayuu isdeldelay wuuna dhintay oo waxaa lagu aasay qabrigii aabbihiis oo daa'uudna wuxuu yimid maxanayiim absaaloomna wuxuu ka soo gudbay webi urdun isagoo wata raggii reer binu israa'iil oo dhan oo absaaloomna wuxuu ciidankii madax uga dhigay camaasaa oo yoo'aab wuu ka beddelay haddaba camaasaa waxaa dhalay nin reer binu israa'iil ah oo magaciisa la odhan jiray yitraa oo wuxuu qabay abigeyil oo ay naxaash dhashay oo waxay la dhalatay seruyaah oo ahayd yoo'aab hooyadiis markaasaa absaaloom iyo reer binu israa'iil waxay soo degeen dalkii galicaad markii daa'uud yimid maxaniyim waxaa u yimid shoobii oo ahaa ina naxaash ee ahaa reer camoonkii degganaa rabaah iyo maakiir oo ahaa ina cami'eel ee ahaa reer camoonkii degganaa rabaah iyo maakiir oo ahaa ina cami'eel ee ahaa reer loodebeer iyo barsiley oo ahaa reer gelicaadkii degganaa rogeliim oo waxay u keeneen gogol iyo fijaanno iyo weelal dhoobo ah iyo sarreen iyo shaciir iyo bur iyo salool iyo atar iyo misir iyo digir iyo malab iyo subag iyo ido iyo faar lo'aad oo waxay waxaas oo dhan u keeneen daa'uud iyo dadkii la socday inay cunaan waayo waxay is yidhaahdeen dadku cidladay ku gaajoodeen oo ku daaleen oo ku haraadeen